waxaan salaamayaa aqalka sare si guud si gaarana guddida khilaafaadka oo uu guddoomiye u yahay cabdiraxmaan sheekh maxamed maxamuud faroole runtiina ugu hambalyaynayo su-aashan aad i weydiisay nin waliba aragti buu ka leeya mahmaha soomaaliyeed baa jirta waxay tidhaahdaa nin xaaskaaga doonaya gabadhaada kuma qanco marka ugu horeysa armaanay qolooyinkan imika hadhaadiga baan odran karaa moogta qolooyinkan kasoo hadha because raggii qaar waa isgarteen waara waan ugu mahad celinayaa yani waan u hambalyaynayaa isaga iyo dowladdiisa shariifkii meeshii wuu ka baxay marka hadhaadi baan odhan karaa hadda yaa kusoo hadhay meesha armaan hadhaadigu wax kale ay doonayeen in soomaaliya heshiisaba aanay diyaar u ahayn anigoo runtii ku qanacsan laakiin xilligii ay waxaan bilaabeen iyo maanta wakhtigu waa kala jaad geeska africana waan waan iyo diilo iyo wanaag baa ka buuqda ka muuqda iyadoo runtii aan ugu hambalyeynayo mise afarta madaxweyne saddexdaa hadalka waday iyo ismaaciil cumar geello hadda dhowaan ku biiray aan ugu hambalyeynayo wanaagga iyo aragtida ay ka leeyihiin si ay isugu keenaan ummadda ilaa unaxariista aabahay baa odhan jiray adeero shiina shuuci xalqiga uu leeyahay aad arkaysa one point tree ama four maraya yaa kala maarmi waayoo doonaya shiinihii kala raadinaya marka inaanna kala maarmaynin iyadoo xeylkaa joogto anugu waxaan qabaa waa faker wanaagsan laakiin faker ujeedadiisa qoladani u qurqursan tahay ma aha qoladan hadhaadiga aan odhan karo wax kaley doonayaan wax kaley doonayaanna dee anigu ma odhan karo hadeer idinkama sheegi karo ma odhanaya wax ayaa waxaasay doonayaan laakiin waa nin xaaskaaga doonaya gabadhaada kuma qanco in baan rabaa inaan kusoo koobo hawsha ayada waxay sheegeen guddiga khilaafaadku in maamuladu ay soo gudbiyeen tabashooyin la xiriira amniga iyo deeqaha qaybsigooda iyo sidoo kale siyaasadda guud ee arrimaha gudaha iyo ta dibaddaba